oo yacni meel kasta ay kaga imaanayso weligeedna hadda soomaali weyn ay dhisatay caasimadda dalka ah annagana aan muddo ka shaqaynayna sidii soomaaliya isu soo noqon lahayd yacni in maanta ee wasaaraddii qorshaynta intay soo saartay ee federaalka yacni ay soo saartay ee yacni warbixin ay leedahay tirakoob wax ka yar hal milyan iyo todoba boqol macal i d bska haddii laysku daro axmar ku nool arrintaas waxaan leeyahay adkaahu axlaamin wamaa naxnu bita'wiili alaam bicaalamiin waa riya maalmeed waa calwasaad annaguna tafsiir ma u heli karna calwasaadka riyada saxda aha la tafsiiriyaa mogta laakiin riya maalmeedka iyo calwasaadka xataa kuwa yani riyooyinka fasira ma fasiri karaan marka wax loola jeedo calwasaadkaas annagu ma fasiri karno waa qalad waxba kama jiraan waaye wax aan sal iyo raad lahayn waayey sataleedan magaalada muqdisho intaan ku dul marnay ayaa intaas soo saarnay hay'adda riyadana yani official ay ka dhigtaasay soo saartay marka sidaas inay wasaaradda u degdegtay iyo mas-uuliyiinta xilligan talada wasaaradda hayso ma garanayo waxaa ku kallifay ulajeedka iyo siyaasadda laga leeyahay yacni haddii tirakoobka magaaladan cid wax laga weydiinayo cidda ugu horreyso wax laga weydiinayo waxay ahayd maamulka gobolka banaadir in wax laga weydiiyo markaan iyadoo wax xidhiirana lasoo sameeyey inaan jirin albaabadana ay furan yihiin dabcan diyaarna aanu nahay hayadaha arrimahaas ka shaqaynaya iyo wasaaradda banaan la shaqayno ayaa waxaa la yidhi sataleedaha meeshaa lagu fiiriyey cawamooda baa lagu duulduulay milyan iyo laba boqol iyo qadaadiic waa dadka rasmiga i d bska waa afar boqol iyo qadaadiic isku celcelis waa wax ka yar milyan lix boqol iyo qadaadiic yacni arrintaas waxaan aaminsanahay falaad inay tahay lagu falaadayo xaqaa'iqta iyo realitiska ka jira dalkeenna ooyo gaar ahaan caasimadda soomaaliya muqdisho